Saraakiisha Nebraska waxay raadinayeen noocyo kala duwan oo ah coronavirus iyaga oo isku dayaya genome-ka tijaabooyinka tijaabada ee dhow. Ilaa iyo hadda, shaybaar ku ma aysan aqoonsan noocyada ugu waaweyn ee fayraska ee markii ugu horeysay laga aqoonsaday boqortooyada Ingiriiska iyo Koonfur Afrika. Laakiin cilmi baarayaashu waxay heleen laba isbitaal oo kale oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan awoodda fayrasku u leeyahay cudurrada iyo calaamadaha daran. Dhakhaatiirta Iowa waxay yiraahdeen waxaa jira boodbood laga naxo oo ku saabsan isku dayga sii midaynaynta dhallinta iyo masiibada Covid-19 ayaa inta badan eedaha leh. Dhamaadka bisha January, xarunta xakamaynta sunta Iowa oo fadhigeedu yahay magaalada Sioux City ayaa ogaatay koror weyn oo toban iyo hal ilaa toban iyo afar sano jir gabdho ah oo isku dayay inay naftooda wax u yeelaan daawada la liqo. Tirada kiisaska Covid-19 iyo natiijooyinka baaritaanka togan waxay ku sii dhaceen degmada Woodbury. Caafimaadka degmada Siouxland wuxuu ku daray lix kiis cusub Isniinta. Heerkii waxtarka leh ee toban iyo afar maalin tijaabada ayaa hoos u dhacay boqolkiiba dibic tan iyo Jimcihii heerka hadda ee shan boqolkiiba. Labada isbitaal ee magaalada Sioux City waxay diiwaangeliyeen guud ahaan toban iyo shan bukaan ah. Heerku wuxuu taagnaa dhowrka maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku jiraan tirada dhimashada ee laba boqol iyo toban. Waaxda saadaasha hawada ayaa sheegtay in lix inji oo baraf ah uu shalay ka dhacay magaalada Sioux City. Khubarada saadaasha hawada waxay soo wariyeen in meelo badan ay heleen baraf aad uga badan intii la filayay sababtoo ah kuux baraf aad u culus ah oo ku ururtay bartamaha iyo bariga Siouxland.